Bulshada ku nool deegaanka Xeembar Waaqo oo hoos taga degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa sheegay inay haystaan caqabado ay ka mid yihiin bacaadka oo duugay guryaha iyo ceelasha, inuusan deegaanku lahayn adeeg caafimaad iyo biyo la'aan ka jirta deegaankaas.
waxaan haystaa saa ogtiin babacaad tira badan oo aan u dabar weynay taa arkaysaan guryihi waa xiran yihiin bakaaradii raashin waa ku xiran yahay waddadii waa la mari waayey een, wax badan aan carada ku qaylinay qaybta la saddexaad ee waa caafimaadka dawadii iyo waxqabadkii iyo wixii kale oo macnaha dadkii shaqaalihii oo intaba waa noo joogaan dawadii waa naga maqan iyo macnaha een, dayactirkiisii baahida jirtaa meeshaan ee, midda koowaad waxaa haysta bacaad suuqa ximbar waaqo ee, xiray oo baabuurtu aysan keenin macnaha aysan mari karin oo labada kun toban iyo lixdii ilaa maanta oo ay maraysa labada kun labaatan iyo shanta intaasuu xirnaa suuqa ximbar waaqo labaad markaan ka hadalna xagga biyaha buusta biyaha meeshaan waxaa lagu shubaa toddoba doolar qof masaakiina oo agoona oo waxaa ka mid a dad agoon danyara dad agoonleeya ka mid a een, aanan heli karina maanta fursada biyaha waxay ku shubtaan aanan heli karin maantay een, gaadiid ay ku soo dhaansadaan meherahoodiina uu duugay ama xaafadahoodiina bacaad uu duugay ta kale waxay tahay magaaladaani waxay salahayn wax isgaarsiina ateenada hormuud ma leh oo waxaan rabnaa ateenada hormuud in loo sameeyo ee, sisib aan walaalihan ku wacno anteero aan ku wacno ama qad aan ku wacno dadka walaalaha oo nacaawilaha ma haysano inay maaragtay naloo sameeyo anteenadii oo deg deg nalakugu dhiso internetkina loo soo daayo intaasaan codsanaynaa assalaamu calaykum anigoo ka soo hadlayo magaalada himbar waaqo Bulshada deegaankan Xeembar Waaqo waxa ay codsi u direen maamulka Galmudug, dowladda federaalka Soomaaliya iyo cid kasta oo wax ka qaban karta baahidoodu inay ka caawiyaan dhibaatooyinka haysta.
waxaan rabnaa insha allah inaan maarata inta ka dhiman iyo galmudug ama federaal ama jaariyadaha ama ganacsato maanta waxaan rabnaa waxyaalaha naga dhiman in lala dhammaystiro oo aad iyo aad ay uga qayb qaataan si ud aan looga faa'iidaysano bacaadkaas maaragtay danyarta ah oo macnaha maanta xiran dad waxaa ka mid a dumar ee agoommo een, haysta oo maanta meheradii ay ku gadanayeen wax ku gadanayeen ay ka xirmeen Een, raritaan ay raraana meel kale ay ku degaan aan heli karin Een, bacaadkina awoodda iskaga qaadaan ilaahay baa awoodda aan heli karin een, waxaan rabnaa marka in macnaha gacan laku siiyo oo dal iyo dibadba dowladda galmudug ama dowladda dhexe ama hay-adaha iyo jaaliyadaha waxay khusayso ay gacan ugu siiyaan si bacaadkan looga qaadi lahaa gurmad hana la siyaadayo dowladda federaalka dowladda soomaaliya dowladda galmudug intaba hanala soo hadlaan ee hanala jawaab deg deg hanala soo diraan Bacaadka ayaa saameyn xooggan ku leh deegaanada xeebta ah ee gobolka Mudug, balse bulshada Xeembar Waaqo waxa uu dheer biyo la'aan iyo caafimaad darro ka jirta deegaankaas.